shaqadayda waxaan ka bilaabay gaalkacyo iyadoo ahayd shaqo oo shirkada ah iyo mid hay-ado maxalli ah waxaan labada kun iyo lixdii ku biiray dowladda federaalka oo aan ka bilaabay shaqada madaxtooyada shaqadaasoo kala duwan iyadoo heerar kale hoose lahayd markii dambe aan noqday agaasimaha madaxtooyada baydhabo waxaan labada kun iyo sagaalkii noqday hay-ad institution ka dhex shaqeeya somali police force ciidanka xoogga ciidanka booliiska ee soomaaliyeed iyo u n d b oo ahayd mushaar bixinta baan waxa xaqiijin jiray guddi aan ka mid ahaayoo la shaqaynaysa mushaarka in la xaqiijiyo oo laga helo shuruudihii ay ku qaadanayaan waxaan kusoo noqday gaalkacyo waxaan ka shaqo bilaabay hay-ad international ah iyo kuwo maxalliya labada kun iyo kob iyo tobankii waxaan ku biiray safaaradda talyaaniga oo laygu magacaabay shaqo diblomaasiyadeed labada kun iyo saddexiy tobankii labada kun iyo labiy saddexiy toban toban saddexiy tobankii waxaa lai bedelay safaaradda belgium ee brussels oo laygu dalacsiiyey qunsul waxaan kusoo la waxaan waxaan khibradahay ka mid ahaa intaan ka shaqaynayay dowladda waxaan la shaqayn jiray hay-ado amni oo kala duwan kuwo maxalli ah iyo kuwo caalamiba hay-adahaas oo aan shaqooyin kala shaqayn jiray tababaro khaasan aan qaadan jiray waxaan gaalkacyo ugu soo laaftay anigoo heer diblomaasiyad ka soo shaqeeyey ama heer qaran ka soo shaqeeyey waxaan arkay waddamo kala waddamo horumar fiican gaaray oo dadkooda ay gaarsiiyeen taasaa waxay gu kaliftay magaalada aan u dhashay inaan kasoo bilaabo degmo oo aan isku dayo waddamoa horumara inaan gaarsiiyo haddii ay doorataan waxaan shaqadeeda ka bilaabi doonaa hagaajinta degmada ama dowladda hoose shaqaalaheeda oo aan tayeeyo oo aan dhimo waa dhimayaa shaqaalaha dowladda hoose waxaana ku dooran doonaa shaqaale hufan oo imtixaan kusoo galay oo criteria fiican kusoo galay oo si nadiifa oo cadaalada oo hufnaana looga qaaday imtixaan waxaan xaqiijin doonaa inaan siiyo mushaar tayaysan oo ay ku shaqeeyaan oo wax loogu aamini karo waxaana kula xisaabtami doonaa waktiga ay shaqaynayaan oo ay shaqada soo galeen iyo waktiga ay ka baxeen waxaana kula xisaabtami doonaa shaqada ay hayaan hadday ka soo bixi waayaan iyo hadday musuq maasuq sameeyaan ciqaabtii ay la kulmi lahaayeen waxaan shaqadaas u wada u wada qaadan doonaa rag iyo dumar anigoo weliba aaminsan shaqadan shaqo dumarku aada ugu fiican yahay inay tahay haddana ka tegmayo ragga inuu yahay rag inuu magaalada hogaaminayay waxaan wax ka qaban doonaa dakhliga dowladda hoose oo runtii muddo la rafaadayey muddo la daaladacayey in la fariisiyo ama musuq maasuqisa la dejiyo waxaan shaqada ka bilaabi doonaa dakhliga in la helo koox khibrad iyo aqoon leh oo hesha ilaha dhaqaalaha ee rasmiga ah ee ka soo gala iyo waxa soo geli kara lagu tirabkoobo markii middaa la helo waxaan fariisin doonaa miisaaniyad insha allah waxaan fariisin doonaa miisaaniyad la wadog yahay oo shacabka iyo iyo degmadu ay isla fariisiyeen oo isla qaateen oo wax inta soo gasha iyo waxay ku bixi doontana meel cad lagu wada og yahay waxaan qodobkayga koowaad oo shaqo oo magaalada gaalkacyo ka bilaabi doonaa qodobka koowaad amnigaan saaraya midka labaadna amnigaan saaraya ka saddexaadna amnigaan saaraya waxyaalihii ugu dhaliyey inaan magaalada gaalkacyo usoo istaago shaqadaan waxaa ka mid ahaa masaajid baan ku tukan jiray subaxyadii ugu dambeysay waxaan awoodi waayey inaan aado iyadoo laleeyahay luuqaa lagu taaganya waxaa kaloo ugu dhaliyey waxaan soo taagnaa ninkii ugu qeymo badnaa magaalada oo asagoo la dilay xitaa hay-adaha amnaanka aan cid u imaan bad iska soo boqdo maaha waxaan usoo istaagay amniga magaalada inaan xaqiijiyo oo gacan bila ku qabto oo la gaaro heer qofka salaada sax masaajidka oo xor u aado oo la gaaro heer qofku magaalada xilliga roobo marayo hadday taas socon weydo waxaan isku dayayaa anigoo oo xoriyaddiina ammaan raadinaya inaan shaqadeeda ku dhinto waxaa ii degsan khidad aan amniga wax kaga qabanayo oo dhammaystiran oo dhaqaalaheedii wadata oo meeshuu ka soo geli lahaana ay qorshaysan tahay laakiin amniga waxaa la yidhaahdo waa sir oo meel kasta lagama sheegi karo qorshihiis waayo fashalaadiisaa badnaan waxaa wax ka qaban doonaa oo qorshaha ay ku jirta isku xidka bulshada waxaan rabaa inaa isku xidha bulshada gaalkacyo iyo inta hoos fikada hoos maada oo dhammaystiran waxaan samayn doonaa abaabul shacab oo kacdo ah oo ay kaga tashanayaan aayahooda waxaan samayn doonaa xaafadaha inaan isku xidho oo u sameeyo laamaha iyo santarada inaan u sameeyo dad saxa oo mateli kara in asbuuc kasta aqoon iswadaarsi lagu yimaado meeshaas